bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجmaعين qala الإmam أbu cabdالlah بن majة raximah اllah taعaalى bab الsiwaaki cadayashadii xugunkeedii ama masaa-isha ku jirto axaadiidta ku soo aroortay caddaynteedii ayuu u baab yahay wabilisnaadi qaala xadahanaa moxamed bnu cabdillaahi bni numayrin wa huwa hiqatun xaafidun faadil waxaa lagu naanaysi jiray durat lciraaq xadiiduhu fi lkutubi sita qaala xadahanaa abu mucaawiya wahuwa moxamed bnu khaasim addariir wa abi ayuu yidhi aabihii waa cabdullaahi bnu numayr alkuufiy hiqatun saaxibu xadiid min ahli الsunna xadiiduhu fi lkutub الsita can اlأcmash xaa waxadahanaa caliy bnu muxamadi wahuwa طanaafisiy qaala xadahanaa wakiicu can sufyaana wa sufyaan الthawri can mansuuri wa ibn اlmuctamir wa xusayn huwa xuseyn bnu cabdالraxmaan can abi waa'ilin can xudayfata qaala abu wa'il shaqiiq bnu salma can xudayfata qaala kaana rasuulu llahi salى اllahu عalayhi waslama nebigu wuxuu ahaa idaa qaama min alleyli hadduu habeenkii istaago oo salaad uu isu taago yatahajadu xaal ou salaad usoo kacayo yani habeenkii hadduu istaaga nebiga isagoo salaad usoo kacayo yashuusu faahu afkiisa ayuu marmarinayey wuxuu marmarinayey bisiwaaki caday caday ayuu afkiisa marmarinayey uu ku nadiifinayey macnaha ayb ama uu ku dhaqayey ayb oo alimaamu alkhaaabi wuxuu yihi ereyga hadda xadiidkan ku jira qariibka yashuusu waaye qaala alkhaaabiyu ashawsu dalkul asnaan waa in ilkaha la rugo cardan weliba si ballaar ah loo rugo bisiwaaki cadayna lagu rugo wabil isbaaci iyo farta mararka qaar wanaxwihimaa haddii caday in la waayo ama wixii la mida wa qiila waxaa la yidhi ina almawsa qariibun minhu shawsun iyo mawsun waa laba eray ashawsu waalmawsu waa isku dhow yihiin wayuqaalu bal ilmawsu gaslu shay-i waa shayga dhaqidiisa ayaa la yidhaahdaa baa la yidhi almawska bilmiim fii rifqin waliinin tartiib shayga marka loo dhaqo ayaa maws la yidhaahdaa ama shaws waa ilkaha oo markaa la marmariyo cadayga oo lagu deliigo lagu rugo aclaamu lxadiid oo bukhaariga uu ku sharxayo khataabi sidaasuu ku yidhi ayb waxaa kaloo la yidhaahdaa ashawsu huwa algaslu watandiif nadiifin iyo dhaqitaan iyana waa la yidhaha aduu waa un cadaybu ilkihiisa marmarinayey ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanaa cadayashadu inay sunno tahay weliba mawaadicda ee meelaha cadayga uu sunnada yahay waxaa ka mid a cinda alqiyaami min annowm marka hurdada laga soo kaco oo salaadii la tukanayo qofku hadduu habeenkii hurdada kasoo kaco inuu caday qaato oo cadaygii marka afkiisa uu marmariyo mawaadicda marka cadayga la sunneeya waxaa ka mid ah cinda alqiyaami min annowm xadiidkanna waa tusa kaana idaa kaana rasuulu lah sal l slam idaa qaama min alleyli yatahajad yatahajadu waxaa laga fahmaa hurda inay ka horreysay dabcan ayb wa bihi qaala xadahanaa abu bakr bnu abi shayba qala xadahanaa abu usama wahuwa xamaad bnu usama alkuufiyu hiqa wacabdullaahi bnu numayrin waa haddaan soo marnay an abdi can cubaydillaahi bni cumara wa huwa almadaniyu hiqatun can saciid bni abi saciidin almaqburiy wa huwa almadaniyu ayda hiqa can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxa uu yidhi lowlaa an ashuqa calaa ummatii lowlaa makhaafatu lmashaqati mashaqo ka cabsashadeeda calaa ummatii ummaddayda korkeeda aan uga cabsanayo ama aan dhibayo haddaynan jiri lahayn la amartuhum bisiwaaki waxaan amri lahaa cadayasho cinda kuli salaatin salaad kasta agteeda sidaasaan amri lahaa lowlaa an ashuqa calaa ummatii lowla almashaqatu calaa ummatii yacnii mashaqo ummadeyda korkeeda ah haddii aynan ahayn oonan taa ka cabsanaynin salaad kasta agteeda inay cadaydaan baan amri lahaa xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa cadaygu inuu sunno yahay ee waajib uunan ahayn cadayashadu allaahuma ilaa dee xaalad uun waxyaabo kale ay la xiriiraan maahan waayo waxaan ujeedaa salaad walba agteeda in loo cadaydaa iyo waajib inaynan ahayn ayb waayo haddii uu waajib ahaa lahaay oo arrintaa ay waajib ahaan lahayd nebigu waa amri lahaay hadda ma amrin haddii uu amrana waajibow dadka ku noqon lahay oo ku mashaqoobi lahaayeen sidaasuu nebigu iskaga dhaafay sala allahu calayhi wasalam ounan u amrin macnaha haddii marka amarkii mashaqada ay ku jirtay wujuubka meesha uu ka baxay istixbaabkii baa marka qaa'im oo taagan ile amaruu sheegay mashaqana waa sheegay amarka ay mashaqada ku jirto waa midka aadan khiyaarka aadan u lahayn oo waajib lagaaga rabo oo waajib ahaan lagaaga rabo marka haddii kii mashaqadii nebigu ounan amrin maxaa soo haraya marka midkii mustaxabka ahay oo sunna sunnada ahaa ayaa soo haraya marka waa inuu sunno yahay ayb xadiidka waxaa kaloo laga qaatay ana yacni qaacidada alamru yaqtadi alwujuub amarku inuu wujuub keenayo xadiidka laga qaatay waayo la amartuhum uu yidhi mashaqa haddaanan ka baqaynin marka amarku inuu wujuub keenayo waxaa looga fahmaa hadduu amri lahay amarkiisaas mashaqaa ka dhala lahayd amarka ay mashaqada ka dhalanaysana waa lil iijaab markuu amarku uu u imaado ibnu daqiiq ilciid sidaasna waa tilmaamay ayb waxaa kaloo laga qaadanaa min mawaadici asiwaag caday mawaadicda cadayashada cadayga meelaha uu sunnada ku yahay waxaa ka mid a salaada agteeda marka la tukanayo intaan la tukanin oo kale qofka inuu caday ka hormariyo waxaa soo arooray xadiid abi hurayra isagoo cinda kulli wuduu'in ah labadana macno ahaan waa un macnahood waa isku mid fa ina asalaata maxaa yeelay salaada tacqubu lwuduu'a haaliban salaada daa'iman weyse qaaday ka ayay cirbisaa oo qofku markuu weyse qaato salaaduu dukadaa marka cinda kulli wuduu'in iyo cinda kulli salaatin ma isdiidayaan waayo salaad goormaa la dukadaa markii la weyse qaato ayb qofka haddii ay dhacdana inuu caday uu rabo inuu salaada agteeda qabla salaad ou cadaydana waxaa wanaagsan inuunan aada ugu xeel dheeraanina inta qadarka sunnada ah dadna uunan ku dhibin cadaygiisana uu markaa jeebka uu iska gashto oo uunan meesha dhigin ayb inuu markaa yacnii cadayasho uu ku xeel dheeraanayo isbalqaminayo ama uu candhuuftii dadka ku tufaayo ama uu maanta dhan tif un uu iska soo bixinayo iyo waxyaabahaasna meesha ma yaalaan oo kuma jiraan bal abushaama iyo qaadiciyaad labaduba waxay tilmaamayaan cadayga yacni bixadrati annaas dadka dhexdooda cadayashada la sameynayo dadka wuxuu leeyahay ahlu muruu'ada ah oo akhyaarta oo ahlu muruu'ada ah iyagu dadka hortooda iyo ma ku cadaydaan uu leeyahay oo nooc marka dhibsiyaa ku jiro dadka waa ku dhibsanaya ahlu muruu'ada dadka kitaabkan asiwaag oo uu leeyahay abushaama macnahaasoo kale marka uu tilmaama wuxuuna leeyahay amaa haddii rasuulka sala allahu alayhi wasalama la yidhaah isaga nebigu sala allahu calayhi wasalama waa tii nasaa-i aan kusoo marnay wuu baabaystay wuxuu yidhi imaamka ma ku cadayan karaa racyadiisa hortooda baabuu ka dhigtay xadiidka abi muusa ayuu keenay marka waxaa dhici karta taas in la yidhaahdo de nebigu dadka maba la mid ahaynba isaga candhuuftiisaaba la barakaysa jiri oo candhuufta nebiga qof ka ash-ashaya ma jirin bal asxaabta waa qaadanayen waan ismarinayeen arrintaa nebigu say nebiga marka ash ash maba lahaynba candhuuftiisa iyo wixiisa laakiin hayruhu min annaas sidaas ma aha adiga candhuuftaada waa la dhibsanaa maahan marka inaad sidaas oo kale ah haddii marka aada rabto inaad sunnadan iyo dabaqdo meesha weysada aada soo cadayso markaas imaaw safkaagii gal marka wax ka tuko ayb macnahaasaa marka u tilmaamay xadiidkan marka labada xadiidna sidaas ayay u jamciyeen marka mid unbaa lo- kan kale looga kaaftoomi karaa abu shaama saasuu yidhi ayb wa bihi qaala xadahanaa sufyaanu bnu wakiicin waa sufyaanu bnu wakiic dacfi baa ku jiro wakiic bnu ljaraax baa dhalay xadiid buu si xadiid buu si qaldan u wariyey markii laga celiyeyna waa iskaga adkaystay dacfi baa marka meeshaas uu ka qaaday qaala xadahanaa cathaamu bnu caliyin wahuwa cathaamu bnu caliy bni hujayrin alcaamiriyu saduqu rawaa lahu lbukhaariyu walarbaca can اlacmash wa sulaymaan bnu mehraan can xabiib bn abi haabitin can saciid bni jubayr can ibni cabaasin qaala kana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa yusalii bileyli habeenkiiba uu tukanaayey rakcatayni rakcatayni laba laba ragco uu dukanaaye uma yansarifu waa gadoomaayey fayastaaku waa cadayanaye laba laba laba laba si uu markaa salaada uu ka baxo waa cadaysanaya xadiidkan nasaa-i fi sunani اlkubraa ayuu ku wariyey min dariiqi qutayba oo sufyaan ma aha qutayba qutayba can cathaami bni caliyin laakiin bileyli kuma jirto kaana rasuulu lahi sal l slam yusalii rakcatayni ayuu yihi kaana rasuulu lahi sal l slam yusalii rakcatayni uma yansarifu fayastaak markaasuu raawiga cathaam waxa uu yidhi yacni rakcatayni qabla alfajri labada ragco wuxuu u jeedaa labada ragcee salaada subax ka horeyso marka yacni labada ragco ee salaada subax ka horeyso markuu tukado waa cadaysanayay salaaddii subax iyuu isku diyaarinaya ilaa moogtahay markaas ayb macnahaas riwaayada nasaa-i iyadu sidaasay leedahay sunan lkubraha ayb midaan marka yusalii kaana rasuulu lah sal l slam yusalii bileyli rakcatayni rakcatayni uma yansarifu fayastaag marka labalaba uu dukanaayo markuu witirka tukado xoogaa yar inuu seexdaa dhacaysay markii mu-adinka uu markaa u yimaado labadii ragco uu tukado fajarka ka horreysay waa cadaysanayay subaxuu dukanaayo taas unbaa lagu xambaara وبه قال xdثnا هiشhام بن عmاr qال xadثnaa marka سفyاan riwaaye xadiidkii hore سفyاan بن وakiicna mutaabacu helay oo min طريiqi qتayba oo نasaa-i uu warinayo وبه qال xadثnا هiشhام بن عmاr qال xadثnا محمد بن شhuعyب وهuوa محمد بن شhuعyب بن shاbوr الدمشقي صدوq صحيiح الkتاab rawى lh أصحاaب السنن الأربcة qala xadaثna cثman bnu abilcaatika waa cثmaan bnu abilcaatikata alأsdiy abu xafs aلdimashqiy saduuqun waa soo marnay ninkan dacafuuhu fii riwaayati caliy bni yaziid caliy bni yaziid markuu ka warinayo way daciifiyeen rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufrad waabu dawuud wabnu maaja haddana wuxuu ka warinaya caliy bni yaziidkaas can caliي bni yaziida wahuwa alأlhaniyu ضaciif can اlqasim wahuwa alqasim bn cabdالraحman saaxibu abi umaama can abi umamata ana rasuula اllahi sal l slama qaala nebigu wuxuu yihi tasawakuu cadaysada faina siwaaka cadayashadu cadaygu midharatun waa aalad markaa yacnii daahirinaysa lilfami afka mardaatun raalli ahaansho lirabi yani rabbi raalli ahaanshu uu yaho rabbi waa ku raalli noqdaa wamaa jaa-nii iima imaanin buu yidhi jibriilu jibriil ilaa awsaanii bisiwaaki cadayg cadayashadu igula dardaarmayey xataa laqad khashiitu ilaa aan markaa yacni waxaan ka cabsadayba an yufrada calaya in la igu farad yeelo aniga korkeyga iyo wa calaa ummatii ummaddeyda lagu farad yeelo walowlaa anii akhaafu inaan ka cabsanayo haddii lala-yahay an ashuqa calaa ummatii ummaddeyda inaan dhibo cabsi aan ka cabsanayo ta lowla almakhaafatu lowlaa makhaafatu lmashaqati calaa ummatihim la faradtuhu lahum waa u farad yeeli lahaa waa ku fardin lahaa manaa la faradtuhu lahum waan fardin lahaa ay lahum ay calayhim ayaga korkoodaan ku fardin lahaaba wa inii aniguna la astaaku waan cadayanayaa xataa laqad khashiitu ilaa aan ka cabsadayba an uxfiya inaan salka ka jaro maqaadima fami afkayga meeshiisa soo horeyso yacni ilaa cadayga siduu iiga ba yacni aan u badsaday waxaanba ka baqayaa ilkahayga horeba salkoodaba inuu ka ruqo oo cadayga uu daadiyo macnaha ilaa intaa ka baqay buusiiri misbaaxu zajaajaha wuxuu yidhi hada isnaadun daciif xadiidkan isnaadkiisu waa daciif waاljumlaة الthaaniyatu fi صaxiixayn jumlada labaad lowlaa an ashuqa صaxiixaynka ku jirta min xadiidi abi hurayra warawaahu الtirmidiyu min xadiidi abi hurayrana waa wariyey wa ayضa min xadiidi zayd bni khaalid na waa wariyey zayd bni khaalid aljuhani wa qaala caqibahumaana wuxuu yidhi tirmidi صaxiixun nasaa-ina fi sunani suqraa mujtabaha ayuu wuxuu ku wariyey aljumlata aluulaa jumlada hore min xadiidi caaisha iyadoo ah ee macna aljumla alakhiirana min xadiidi anas iyadoo ah buu wariyey adu xadiidkan marka waa daciif wa alxaafid alciraaqi alxaafid alciraaqi darxu tahriibka darxu tahriibka ishkaal buu keenay oo wuxuu yidhi fain qaala qaa'ilun qof haddii uu yidhaahdo ina fii xadiidi اlbaabi xadiid xadiidka baabkan ku sugan wuxuu ka wadaa lowlaa an ashuqa calaa ummatii xadiidkaas haddii qof uu yidhaah xadiidkaas waxaa ku jirto anahu lam ya'murhum nebigu inuunan amrin waqad warada fii axaadiida uqar axaadiid kalena waxaa ku soo arooray anahu amara bidalika inuu amrayba farawa bnu maajah ibnu maajah wuxuu wariyey min xadiidi abi umaama ana rasuula اllahi sal l slama qaala tasawakuu soo amar maaha kaasna inuunan amrin kana tasawakuu baa ku jirta ayb faina siwaaka midharatn lilfami alxadiid saddex baa lagu jawaabaa buu yidhi waljawaabu canhu min halaaثati awjuhin axadihaa awjuhdaa saddexdaa midkood kan hore ana alaxaadiida alatii warada fiiha almru axaadiidta amarka lagu she oo kusoo arooray laa yasixu minha shay-un wax ka ansaxaya malaha ama xadiidu abi umaama fafiihi cali bnu caliy bnu yaziid alalhaniyu baa ku jiro wahuwa daciifun jiddan labo ana xadiida albaabi xadiidkan oo lowlaa an ashuqa laysa almanfiyu fiihi mutlaqa almri bal ilmru ladii bal ilamru aladii huwa lilwujuub wuxuu leeyahay xadiidkan lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum amarka la anfiyey ma ahan buu leeyahay amar mu amarka mudlaqa ah ee waxaa la anfiyey waxa ay tahay bal ilamru aladii huwa lilwujuub yani xadiidka hore lowlaa an ashuqa calaa ummatii amarka lagu anfiyey waa amrun lilwujuub ee amar mudlaqa maaha amarkuna wujuubku waa ka caamsan yahay oo amarku m yani wuxuu leeyahay amru nadbin amru iijaab ba amru irshaad ba wax badan baa jiraan ayb bidaliili riwaayati lbayhaqi baana tusaysa walowlaa anii akhaafu an ashuqa calaa ummatii la faradtuhu calayhim kanba waa ku jirtaan oo fiiri marka wuxuu leeyahay haddaanan ka baqayn ummadeyda aan dhib uga baqaynin waaba ku farad yeeli lahaa marka waxaa la anfiyey waa amarka waajibka ah amar wujuubka waayo waxa la anfiyey wujuub in la anfiyana ka dhalan mayso amar oo dhanba in la anfiyey ma ka dhalanayso markaas tasawakuuna amru nadbiyaan ka dhigaynaa midkaanna amru iijaabaa lagu anfiyey ma isdiidayaan marka na ayb kan saddexaad waxa uu yahay ana xadiida albaabi baabka xadiidka ku soo arooray lowlaa an ashuqadaas waaye wain dalla calaa ana almanfiya inkastoo uu tusayo amarka la anfiyey ee almru bihi waa amarka marka lays amrayo mulaq mulaq mudlaqa siwaak ayb siwaak cadayasho guu si guud faqad dallat riwaayatu saxiixayni riwaayatu saxiixeynka waxay tustay ay tusaysaa buu yidhi taqyiida dalika bikownihi maca kulli salaatin yani tan saddexaad waxay tahay amarkan oo lagu anfiyey xadiidka lowlaa an ashuqa calaa ummatii salaad agteeda iyo weyseqaad agtiisau ku qeydan yahay tasawakuudaana wax kuma qeydna iyada saddexdaas wej ayuu ku jamciyey meeshaas marka alxaafid waliydiin alciraaqi ama alxaafid alciraaqi abulfadl alciraaqi wbه qال xdثnا أbو bkr بن أbي شhيبة qال xdثnا شhريك عن المqدام بن شhريح بن هاني can abiihi can caaishata qaala can caaishata yani qaalat waxay tihi qultu waxaan idhi qaala waxa uu yidhi shurayx ibnu haani akhbiriinii ii sheeg caaisha haddaad tahay biayi shayin shay kee aho kaana nabiyu sal ll l slam nebigu uu ahaa yabda-u inuu ku bilaabayay idaa dakhala calayki hadduu kuu soo galo shayga ugu horeeyo markuu kuu soo galo guriga uu soo galo nebiga muxuu ku bilaabi jiray qaalat waxay tihi kaana idaa dakhala wuxuu ahaa nebigu hadduu soo galo yabda-u bisiwaak caday buu ku bilaabi jiray guriga marka hore soo galaba inuu cadaydo ayuu ku bilaabi jiray tanina waxayna tusaysaa mawaadicda ama meelaha la sunneeyo cadayga loo sunneeyo waxaa ka mid a qofku markuu gurigiisa soo galo ou ehelkiisii ou u imaanayo oo gurigiisii uu soo gelayo inuu cadaydo meelaha lacadayga loo sunneeyay ka mid tahay xadiidkan ana laga qaatin alimaam abu shaama kitaabkiisa asiwaak wamaa ashbaha dalika wuxuu ku yidhi uu sheegay ana hada yani meeshaani wuxuu tilmaamay waa waxay ka mid tahay buu yidhi mowdican mawaadicda aynan u banbixin fuqahada shaaficiyada oo kutubulfiqhi aynan ugu banbixin oo markaad fiirisaan kutubaha fiqiga meelaha cadayga la sunneeyo qofku markuu gurigiisa soo gelayo iyo aada uguma banbaxaan ayb markaasuu wuxuu yidhi qaala alqaadi ciyaad qaadi ciyaad waxa uu yidhi macnaahu xadiidkan macnihiisa waxaa laga wadaa buu yidhi takraaruhu lidalika cadayga inuu soo celcelin jiray wa muhaabaratuhu calayhi inuu ku sabri jiray daa'imi jiray wa annahu kaana laa yaqtasiru fiihi fii nahaarihi wa leylihi cala almarati alwaaxida yani xadiidku wuxuu kutusaa nebigu inuu cadaygu badsan jiray ee maali maalin kasta iyo habeen kasta hal mar keliya ma cadaysan jirin ee bal cadayga inuu badsa jiray ayaa laga qaadanaa saas uu qaadi ciyaad uu ka fahmay ayb bal cala almar yacni bal wuxuu yidhi cala almaraati almutakarira mara maraad iyo sono oo badan ayuu soo celcelin jiray nebiga sal lla l slam markaasuu wuxuu yidhi wakhasa bidalika dukuulahu beytahu wuxuu gaar haddana si gaara loo sheegay markuu guriga galayo inuu cadaysan jiray sababta gaar loogu sheegay waa maxay liannahu mima laa yafcaluhu mima laa yafcaluhu dawulmuru'aati bixadrati اnnaas yacni wuxuu leeyahay xadiidka isaga qaadi ciyaad ikmaalulmuclimka macnaha xadiidka dhan wuxuu ka dhigay waxaa laga wadaa xadiidkan lagana qaadanaa nebigu mar walbo inuu cadaysan jiray cadayga ku dadaali jiray badsa jiray ee maalinta iyo habeenka hal mar keliya inuunan ku gaabsa jirin sababta uu guriga marka ugu cadaysanaa maxay tahay sida badan wuxuu leeyahay dadka akhyaarta ah waa wax cadayashadu waa waxyaabaha aynan dadka hortooda ku samaynin sida badan ayb oo sidaa ma sameeyaan walaa yuxib markaa wuxuu leeyahay ayb walaa yuxibu camalahu fi lmasjid mana jeclayn inuu masaajidka dhexdiis ku sameeyo walaa fi majaalis alxafli dadka ahlu muru'aadka ma jecla inay masjid dhexdiis ku sameeyaan ama majaalista dadka iskugu yimaadaane xafladaha iyo inuu iskaga cadaydo qof intuu caday la soo baxo ma sameeyaan saasoo kaleo ikmaalulmuclimka uu ku yidhi kadib abuu shaama ayaa qabsaday qultu wuxuu yidhi hada macnan xasan waa macno fiican buu yidhi kan wahuwa muqawin wuxuuna xoojinaa macnahan lima اkhtarnaahu wixii aan doorannay oo waa maxay min karaaha min karaahati maa yafcaluhu cawaamu nusaaki min istisxaabihim الsiwaaka ila lmasaajidi waxaan soo qarirnay buu leeyahay dadka yani ahlu cibaadada oo cibaadada badan oo iska dadaalka badan waxyaabaha ay samaynayaan in la kahanayo oo ah inay caday masaajidka usoo qaataan cadaygoodu marka ay wataan masaajidka iyo ku isticmaalkiisa wa isticmaalihi iyo isticmaalkiisa fiiha masaajidka dhexdiisa ay ku isticmaalaan cinda iftitaaxihim likulli salaatin markay salaad walba ay gelayaan min fardin wa naflin farad iyo sunno wa bacda kulli ragcatayni laba ragca ka bacdiba inuu la soo baxo haddana cadaydo calaa maa sabaqa taqriiruhu buu yidhi sidaasuu marka uu tilmaamay kadib wuxuu galay abu shaama wacindii lihada alxadiidi macnan zaa'id calaa maa dakarahu lqaadi aanu macno kalaan xadiidkan ayaan u hayaa buu leeyahay qaadi ciyaad wuxuu sheegay ka dheer wa huwa anahu min baabi اladab waxusn wa xusni اlcishrati maca alahli cadaygan marka guriga lasoo galo maxaa loo cadayanayaa waa ehelkiiyo si wanaagsan loola dhaqmaayo iyo habdhaqan wanaagsan iyo aadaab waayo waayo waxaa laga yaaba qofku markuu gurigiisii soo galo haweentiisii inuu dhunkado waxaa laga yaabaa inuu haweentiisii ou hadal si hoose ula sheekaysanaayo afka uu ku dhaweynayo markau la sheekaysanayo waxaasoo dhan marka waxay keenayaan in ilkihii afkii la cadaydo markaas nacam ilaa qof baad la dhaqmaysaa adiga kuu dhow oo sharciguna uu ku tilmaamay huna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna nacam ayb macnahaasna marka waa macnada dabcan aada u muuqda waay nacam waana sababka yacni aadka u soo degdegayaba nacam kaas ayb marka saxaabada dabcan zayd bnu zayd bnu khaalid aljuhani cadaygiisa waa tou ugu jiri jiray dhegta abu shaama wuxuu leeyahay halkaas saxaabi unbaa saas ayaa la sheegay amaa gayruhu min asaxaaba cadaygooda mala ma la sheegin masaajidka inay caday waxu soo qaada jireen marka wuxuuna leeyahay saxaabada badan ayaana la qaadanaa yacni habdhaqankooda bedela ma hadday saxaabada ayagu iskhilaafeen meeshay u badan yihiin aa la raacayaa si halkaasoo kale uu tilmaamay isaguna calaa kullin haddii xataa qofka uu rabo inuu cadaysto si tartiiba uun ha iskaga cadaysto oo qofka geesihiisa iyo uunan dhibaynin amaa waxyaabaha aan arkayno waa caado eber ah nacam baaba-san oo masaajidka dhib ku ahoo dadka dhib ku ah waa nacam kuwa sa safka ku jiro isbalqaminayo haddaad isbalqaminaysood caday rabto weysada aad majaarida nacam kuwo masaajidkii bay ku dhex cadaysanayaan iriddaasuu ku tufaaxa candhuuftii iyo wixii uu isku balqamiyeybu iridda horteeda ku tufaaxa iridda lasoo gelayo oo dadku ay marayaan kabaa yaalla iridda mararka qaar dadka dacaskooda iyo ku siibaan waa dhoobayaa kabihii kor ku kor shubaa qaab loo gashanayo male kaas waa dadkau dhibaa qofkaas nacam kaas marka in laga joojiyo waayo haddii la tacsiiri karaa in la tacsiiro wax awoodla hadday jiraan oo masaajidyada hadhibin la yihahdo laga celiyo weliba ilaa dad kabahooda inuu ku xaakoodo qaarka kasii daranna waxay tahay kuwaa tifka cadayga ah bay masaajidka ku tufaayaan masaajidkay ku tufaayaan masaajidka wasaq looma ogola qaar kalena waxay sameynayaan cadaygii uu ku cadaystay oo dhareerkiisii iyo caliyadiisa ay ka da-ayso ou dhulka dhigaa dhulka meesha lagu sujuudayo u dhigaa nacam yani meeshaan adi may kugu camiran tahay kaliga adi may kugu cabiran tahay adi waa ka tagtay mid kalea imaanayo waa ku dukanaa maxaa xaakadaada iyo wasakdaada iyo caliyadaada inuu ku sujuudo oo maxaa masaajidka maxaa loo wasaqeynaa nacam waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabo aada u qaldan waay nacam oo bulshadeennuna marka ay u badan tahay waay dadkana waa ku dhibsadaan nacam ummadaha kale xataa markay ku dhex jiraan waa lagu dhibsadaa gaar ahaan salaada subax ayb macnahaasuu marka xadiidkan ka bixiyey wabihi qaala xadahanaa moxamed bnu cabdilcaziiz wahuwa moxamed bnu cabdilcaziiz bni abi rizma abu camrin almarwasiyu hiqat rawaa lahu lbukhaariyu walarbaca qaala xadahanaa muslim bnu ibraahim wahuwa alfarahidiyu hiqat qaala xadahanaa baxru bnu kaniizin wahuwa baxr asaqa ayaa la yidhaahdaa ku magac dheer yahay abulfadl albasri daciifun rawaa lahu bnu maaja can cuhmaana bni saajin ninkan cuhmaanu bnu saaj haddaad taqriibka ka fiiriso wuxuu ku leeyahay cuhmaanu bnu camrin ou ku celina cuhmaanu bnu camri bni saaj markaad fiirisana siin ayuu ramsi uga dhigaa taqriibka tahdiibu tahdiibka tahdiibulkamaalka intaba xadiidkiisana waa arkaysaa ibnu maaja waa ku jiraa marka cuhmaanu bnu saaj iyo cuhmaanu bnu camri bni saaj laba nin meamas waa hal nin tahdiibulkamaalka alxaafid ulmizi wuxuu yidhi warawaa baxru bnu kaniizin asaqaa can cuhmaana bni saaj can saciid bni jubayr waa kan falaa adrii buu yidhi marka huwa haada inuu yahay cuhmaanu bnu camri bni saajkan inuu yahay ow amase camun lahu mase inuu adeerkiis yahay cuhmaan ibni camr ibni saaj kanna waa cuhmaan ibnu saaj marka adeerkiis miyaa oo aabbihi miya la dhashay mase asaga laftiisa marna awowga loo nisbeeyaa marna aabbihiis loo nisbeeyaa ma ogi buu yidhi marka taas fain kaana haadaa haddii uu kan yahay cuhmaan bnu camr ibni saaj hadduu ninkaa yahay faina riwaayatahu can saciid ibni jubayrin mursala riwaayada uu saciid ka wariyo cuhmaan bnu camr ibni saaj waa munqaica waayo waa riwaaya munqaica ayb can caliy bni abi aalibin qaala ina afwaahakum afafyaalkiina duruqun waa jidad ayay lilqur'aani u yihiin qur-aankaa soo maraayo afkiina fatayibuuhaa bisiwaaki caday ku udgiya caday ku udgiyo ku carfiya waa mawquuf marka kan mawquufun calaa caliyin radia allahu canhu ayb saciid ibnu jubayrna inuunan ka maqle yacni laftiisa cali ma ka maqlay waa mowdic kaloo inqidaac oo uga jira xadiidka saciid ibnu jubayr cali wax ma ka wariyey jaamicu taxsiilka wuxuu sheegay abu zurcat araazi inuu yidhi saciid can caliyin waa mursal marka laba meel buu inqidaac uga jiraya marka xadiidkan marka sanadkiisu waa daciif meelaha la sunneeyo marka culimada qaar ay sunneeyaan waxaa ka mida marka qur-aanka la akrinayoo kale iyo in la cadaydo waa iska wanaagsan tahay naam marka waxa kusoo arooray laakiin marfuuc waa daciif xataa mawquufka kusoo aroorayna saa uma xoog badnaa qaala baabu lfitrati fitradii ayuu u baab yahay alfitra fitra marka waa sunan sunanta ambiyada laga dhaxlay badankoodna jirkay ku saabsan tahay madaxa iyo jirka kale waxayna ku ta fitra maxaa loogu bixiyey waxay ku tacalluqdaa khilqada hab abuurista wax ku ta u laabanayo markaad fiirisa yacnii garkii oo markaa la sii daayo shaaribadoo la gaagaabiyo cidiyahoo la yska jaro waxyaabahaas haddii qofka uunan samaynin ji isaga dhanba wuxuu noqonayaa suuradiisu suura mushawahay noqonaya suurad fool xun ayaa soo baxay hadduu cidiyaha iska daayo shaaribada faraha ka qaado daayo timaha haddii uunan hagaajinin oo faraha ka qaado isaga dhan baa hab yacnii khilqadiisii iyo iyo hab abuurkiisii baa si kal si kale u ekaanayaba ama qaab kale markaa yacnii u ekaanaya alfitra marka meeshay fitrada calaaqada khilqada kale leedahay meeshaas waa masaa-ishan marka sunankana waa lagu tilmaamaa waana nabiyullaahi ibraahim arrimihii lagu imtixaanay way waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin alla u yiri wa bihi qaala xadatha marka meeshaan weyseqaadka iyo marka la jooga iyo dahaarada iyo ayaa looga sheekeeyaa nacam ayb qaarkoodna kitaabul adab ayay uga hadlaan wa bihi qaala xadahanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadahanaa sufyaan bnu cuyayna can الزhriyi can sacيid bn الmusayb can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اlahi sal l slam alfiطraةu hamsun fiطradu waa shan ow hamsun shan min alfiطra bay ka mid yihiin labada tacbiraa kala duwan yihiin fiطradu waa shan iyo shan fiطraday ka mid tahay tacbiirka dambe marka fiطradu shan kuma koobna waa ka badan tahay shantanna waa ka mid kaasaana xoog badan alfiطraةu hamsun laftiisana in la yidhaahdo shanay ku koobantao mid lixaad ma jiro cadadka wax laga fahmaa mafhuumulcadadku saa uma xoog badna alkhitaanu gudniinka ayb walistixdaadu timaha hoose oo layska xiro wa taqliimu ladfaari cidiyaha oo la guro oo la jaro wa natfu libdi kilkilaha oo la rifo timaha marka kilkilaha kasoo baxaya wa qasu shaaribi iyo shaaribka oo la gaabiyo istixdaad marka waxaa laga wadaa timaha hooseo qofka uu iska xeero wa taqliimu ladfaar cidiyaha in lagala jaro iyadana marka yacni fidradaasay ka mid marka cidiya jaridda qofku markuu cidiyaha jaro ama uu tinta iyo wax lamida uu jaro muxuu ku sameynaa marka aathaar marka laysu geegeeyay mid mid marka loo fiiriyo dacfi ku jira iyaa jiraan oo cidiyaha markau qofka iska jaro inuu duugo cidiyihiisa ay badan yihiin marka abuu shaama laftiisa kitaabkan wau ku keenay aad buu u raacraacay duruqdeeda dacfi waa ku sheegay weliba imaam axmed baa la su-aalay muxuu ku sameynaa cidiyaha markuu jaro haduubuu yidhi marka yani culummada in badan oo kamida saas waa iska qabeen intuu firdhin lahaa oo qashinkeeda meel walba uu ku daadi lahay bacdi riwaayaat baa waxay leeyihiin saxarada yacni yaynan ku cayaarin saynan ugu cayaarin waayo qofka saaxirka tin qofka ka go-day iyo ciddi iyo waxunbuu isu ayaa sixirkiisa u adeegsadaa wanadfu libdi kilkilahoo la rifo timaha kilkilaha mar gacanta in lagu rifo haddii ay uu markaa dhib ay ku tahayna uun inuu timaha zuuliyo baa fiican nadfi waxaa looga cabira waxay tahay haddii la xiiro wayba badanayaan waqasu shaaribi shaaribka in la gaagaabiyo isagana oo uunan shaaribku marka inaan la sii daynin ayb marka hay-ada marka garka hadda ma sheegin xadiidka danbuu ku sheegaas wa bihi qaala xadaanaa abu bakr bn abi shayba qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa zakariya bn abi zaa'ida can muscab bni shayba wahuwa alxajabiyu layin اlxadiid rawaa lahu muslimun alarbaca can dlq bni xabiibin waa hiqat xaafid waa rumiya bilirja an ibni zubayr cabdullahi bni zubayr can ibni zubayr ayb can caaishata curwat bni zubayr can caaishata qaala waxa uu yihi can caaishata qaalad waxay tihi qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu yihi cashrun toban min alfitrati fitraday ka mid tahay toban marka min alfitra qasu shaaribi shaaribkaoo la gaagaabiyo wa icfaau lixyati garkoo la daayo wasiwaaku cadayashada walistinshaaqu sandaarsiga bilmaa biyo lagu sandaarsado wa qasu ladfaari cidyahoo lala guro la gaabiyo ama la jaro meeshaas marka wuxuu ka baxdiyeeyey abushaama haddii qofka ciddiyuhu ku baxaan wasaq iyo ay ka galaan xoogaa wasaq iyo ciddiyuhu ay yeeshaan dahaarada iyo weysaqaadka waxma u dhibaa waxba uma dhibayo wax ay u dhibaysa male buu halkan ku sheegay waxyaabahaas horta sida badanna wax oo hadda maxalul fardi wax ka celinaya biyo ma inay noqdaan waaba adag tahay maan wax dhow maaha ta labaadna wuxuu leeyahay bani aadamku laasim uun marmar cididiisa wasaqa iyo waxbaa gelayaan waxaana dhacaysay buu yihi nebiguna inuu arko waxna uusan dhihi jirin salaadiina ku celiye jara inuu amro laakiin salaadihii aad ku tukateen ku celiya iyana lagama hayo u leeyahay waxaas midda kale wuxuu leeyay wax aad wax u ah waay u yar marka ahar weyn kama uunan soo qaadin wa qaslu lbaraajimi laalaabyada oo la dhaqo baraajimtu marka waa meelaha laalaabyado kala goysyadu ka laalaabmaan gacmaha lugaha iyo wixii kale lamida wa natfu libdi kilkilaha oo la rifo waxalqulcaanati tinta hoose oo la xiiro waintiqaasu lmaa yacni listinjaa iyo biyo yani in la istijoodo biyo lagu istijoodo ayb marka sunnadii marka kuwaa kuwaana waa tan marka qaala zakariya zakariya waxa uu yihi qaala muscabun muscab bnu shayba wuxuu yihi wanasiitu alcaashira midii tobnaad waa hilmaamay buu yihi ilaa an takuuna almadmadata luqluqashada inay tahay maahane ta kale waa hilmaamay xadiidkan marka saxiixu waqfuhu calaa dalq bni xabiib sanadkanna dacfi baa ku jiro muscab ibnu shayba ayaa ku jiro isagaana marfuucnimada xadiidka la gooni noqday oo rafciyey macnaha ibnu maciin iyo cijli iyo iyagu waa tawhiiqiyeen imaam axmedna wuxuu yihi rawaa axaadiida manaakiir ayb marka sunnooyinkii nebiga laga dhaxlay waa taas qof marka diin ku shaqalaho qof diin qof kastoo muslimana waa laga rabaa inuu ku dadaalo sunankan waxaa laakiin la yaab leh qof diin ku tacalluqo oo kitaab akrinaayo ama diin dadka u sheegayo xalaaliy xaaraan dadka u akrinaayo oo rasuulka ha lagu daydo ama rasuulkaan jecelahay dhahayo oo haddana yacni garkiina aan daynayno garka subax walba xeeraayo shaaribadana marka faraha ka qaadayo ninkaas yow la jikaartamaan yow yow khilaaf iyo jikaartan oo kula dhaqmaana cid aad aad wax u dhibaysa male adunbaa wax isu dhibayo waayo nebigaad khilaafaysaa ninna waxa ku dhibin waxaa kasii daran haddana marka in ceeb laga dhigaba nacam oo la yidhaha marka bidco la tilmaamayo kuwa gerarka dhaadheer waayo la yidhaha nacam bidcuu suureynaa garow ku suureyna nacam axaadiidtiina waa garkii marka inuu sunno yahay bay sheegi qofkaasi marka kitaabada in laga laabo oo la yidhaha war adigu cilmigu waa khashyo iyo alla kacabsi midka kuu geeye iska laalaab kitaabadan mar haddaadan sunnadii nebiga aadan ku camal falaynin maxaa dadku u sheegaysaa wbihi qaala xadaanaa shl bnu abi shlin wahuwa sahl bnu zanjala min afraadi ibni maaja waana soo sheegnay saduq wamuxamed bnu yaya muxamed bnu yaxya aلduhliy qaala xadaanaa abulwaliid wahuwa hishaam bnu cabdilmalik aطayaalisiy qaala xadaanaa xamaad can caliy bni zaydi xamaad bnu salma waa caliy bni zayd waa ibni judcaan waa ضaciif can salmta bni mxamed bni camaar bni yaasir ninkan waa majhuul rawaa lahu abu dawuud wbnu maaja can camaar bni yaasirin inqidaacna waa ku jiraa liannahu salama lam yasmac min jadihi ana rasuula اllahi sal l slm qaala min alfitrati almadmadatu wاlاstinshaqu wاsiwaaku waqasu shaaribi wataqliimu اladfaari wanadfu اlibdi wاlاstixdaadu wagaslu اlbaraajimi wاlintidaaxu ayaa ka mida iyo biyo firdhinta biyo daadinta intidaax intidaaxan marka laba macno uu leeyahay laba laba macno uu tilmaamay abu shama halkan markuu aada uga hadlay ayb oo wuxuu yihi qaala alkhaaabiyu intidaaxu lmaa alistinjaau bihi biyo in lagu istijoodo wa aslu huna min alnadxi wahuwa almaau lqaliil biyaha yarkaa abu cubayd alharawi isaga waxa uu yihi wamin sunani wamin asunani alcashri alintidaaxu bilmaa wahuwa an ya'huda inuu qaato waa qaliilan min almaa'i wax yar oo biyo ah fayandaxa bihi madaakiirahu meelaha u dhow dhow dakarkiisa inuu ku shubo oo macawista korkeeda weli uga shubo ama uu ku shubaba madaakiirtiisa bacda alwuduu'i markuu weyse qaato kabacdi liyanfiya canhu lwaswaas si waswaaska uu iskaga ilaaliyo amay wax kaa yimaadeen hadduu isdhaho maya waxba kaama imaanina biyihii waayo qoyaankooda inuu isdhaho shaaric marka waswaaska wuxuu ku dadaalaa inuu riixo oo meesha laga saaro ku dadaalaa waswaaska wixii marka waswaaska sabab u noqonaya in layska ilaaliyo waana mararka qaar haddaad akhrisid xawaashiyo xawaashida qaarkood kutubahan fiqiga kuwan dambe xawaashida ay hoosta uga dhigdhigaan ama geesaha ay uga dhigdhigaan haddaad raac raacdo waxaad arkaysaa ayaantaas aada raac raacdo waswaas unbaa ku gelaya wax adayg badan mararka qaar waxay suureynayaan wax bani aad qofku inuu sameeyaba ku adag ay ka hadlayaan markaasaad isleedahay tolow dadka maay ku dhibayaan maxay ka wadaan aad isleedahay waxyaaba mararka qaar ay adag tahayba in la sameeyo haddii aan la sameynin waxba halaabaayo u leeyahay wixiina marka wax waswaas un ku dhisan waayo marka qofku waswaas wuxuu uga baxaa sunnada nebiga axaadiidta rasuulka sal ll ly slam leanna maqaasida shareecada ama yacni waxaan ujeedaa qawaacidka fiqiga waxaa ka mid ah laba qaacidaba marka baabkan waa diiday qaacidada koowaad waxay tahay yaqiinta inaan shaki lagu zuulinaynin haddaad yaqiin qabtay shaki shaki waswaasku ilaa shaki unbuu ka dhashaa qaacidada labaadna waxay tahay addararu yuzaal waswaaskuna darar iyo dhibowba keenaada labadaas macno ayaa intidaaxa marka lagu sheegay qultu marka abu shaama wuxuu yidhi alintidaaxu bi hada tafsiiri intidaaxa oo lagu fasiro marka la weyse qaato sacab biyaha inta la qaato meelaha madaakiirtiisa qofka inuu ku shubo tafsiirkaas sunnatun ukhraa sunno kala waayuu yidhi gayru lmadkuurati fi xadiii fii xadiidi cashrun min alfitra yacni intidaaxaasi wuxuu leeya waa jiraa laakiin sunno kale waaye middaan ma aha hadda cashrun min alfitra aan ku jirno ma aha wa tafsiiru wakiicin huwa sawaab tafsiirka wakiic ibnu ljaraax ayaana wuxuu yidhi sawaabka uu yahay oo sida toosani ay tahay ayb oo marka isaga macnahaas marka alistinjaa bilmaayo wax lamida ku fasiray wاlmuraadu bاlاntidaaxi dalikana ay isticmaalu اlmaai fi makrajay albowli wاlgaa'id in lagu isticmaalo wاdliilu عalayhi anahu jaءa musaraxan bihi riwaayaba ku timid istijada in laga wado xadiidkaasuu marka keenay oo ilaa uu gaaray waqaslu makaani اlgaa'iطi wاlbowli bilmaa meesha wal hadda ay ku jirto waاlintidaax ayuu booskeeda waxaa riwaayada kale ay ku timid waqaslu makaani اlgaa'iطi wاlbowli bilmaa'i wahada صariixu fi tafsiiri dalika falaa macdila canhu tafsiirkan marka waa waadix mar hadday riwaayo ku timid laga leexan maayo وأma الانتiضاx اladي fasrh الharawiy fawaarid can mujaahidi can rajuli min haqiif can abihi anahu ra'aa rasuula الlahi صلl ل slm twadaأa ثuma أkhada xafnaة min maءi faاnتaضxa bha wafii riwaayaة kana rasuul اlahi sl slm idaa baala hadduu kaadiyo markaa uu istijoodo tawadaأa waa weyse qaadanaya wayantaضixu biyana waa isku firfirdhinaya riwaayo kale wuxuu yihi wafii ukraa tawada'a wanadaxa farjahu wafii riwaayatin ra'aytuhu baala uma nadaxa farjahu wafii ukraa uma tawada'a wanadaxa farjahu bilmaa'i aduu riwaayaadkaasu aada usii raacraacay saciid bnu jubayr ana rajulan ata bna cabaas faqaala inii ajidu balalan wuxuu yihi anu qoyaanan dareemaa idaa qumtu usallii markaan istaago markaan tukanayo faqaala bnu cabaas ibnu cabaas wuxuu yihi indax bika'sin min maa weel yani koob biyo a ku firdhi waidaa wajadta min dalika shay-an haddaad shakigaas dareentana faqul waxaa tiraa huwa minhu biyahaad isku shubtay waayo dheh fadahaba arajulu famakata maa shaaa allahu uma ataahu bacda dalika fazacama anahu dahaba maa kaana yajidu min dalika waxaan dareemayay waa iga tageen bayhaqi baa kitaabu sunani lkabiirka kusoo saaray waayahay meeshaas marka labadii tafsiir markaa sunno gaara waayo laakiin intidaaxa fi hada almakaan waxaa loo jeedaa buu leeyahay bimacna istinjaa qaala abulxasan zawaa-idkay ka mid tahay abulxasan alqaطaan xadahanaa jacfar bnu axmed bni cumara qال xdثna cfاn بن mسلم wهuwa الصفاr qala xadaثna حmad بن سلمة عan عlي بن زaيد mثlh marka jacfarkan kolley tarjamadiisa ma aanan helin lanna shuyuukhda abulxasan الqaطaan waayo dabcan nin kutubu sitana riwaayo kule maahan sidiisa hadda taqyiidka ibnu nuqdana ma ku arkin ayb irshaadka oo khaliili oo isagana ma aanan ku arkin ninka abulxasankan qaswiini waaye marka culimmadii qaswiin iyo meelahaasna aada u qoraa irshaadka ma ma ka helin shuraaxdana wax sheegaya ma aanan arkin way dhici kartaa haddii siyarka iyo bal la fiirfiiriya siyar aclaami nubalaaga iyo in wax laga helo kaasaanan fiirinin ayb waa fiirin doonaa عن علي بن زيد مثله وبه قال xdثna بشر بن هلال الصواف وهو النميري ثقة rwى lh مسلم والأربعة qال xdثna جعفر بن سليمان وهو الضباعي صدوq زاهد عن أبي عمران الجوني cبدالله بن حبيب وهو ثقة عن أنس بن مالك qaala وqta lna waxaana loo wqtiyey في qas الshاarب shaaribka gaagaabintiisa iyo xalqi اlcaanati timaha hoose xiirideeda wanadfi libdi kilkilaha rifideeda wataqliib aladfaari cidiyaha jaridooda waana loo gooyey allaa waa kan marka waqtigii allaa tutraka inaan laga tegin akthara min arbaciina leyla afartan habeen wax ka badan yani inta ugu danbaysa waayo afartanka afartan gaarsii ma aha afartanka ka hor yani ugu dambeyn afartan iyaynaan kula dhaafin hadday afartan sii dhaafto xoogaa foolxumo iyo ciddiyadu iska dheeraanaysaa bil iyo toban maalmood cidiyaha iska jarin aaday ugu dheeraanayaan zamankan hadda la joogana suu shaydaanku waa kii ku dhaartay fala yugayiruna khalqallaahi zamankan waxaad moodaa barnaamijkaas khalqiga alle in la bedelaa aada u batay ilaa yacnii meelaha qaarkood ganacsiga ugu lacagta badan ganacsiyada ama kuwa ugu lacagta badan waxaa ka mid a meelaha abuurista ilaahay lagu bedelo oo burukooyinka lagu gado iyo washmiga lagu sameeyo iyo cidiyaha meelaha lagu gada iyo dukaan dhan oo ciddi un u furanaad arkaysaa meelaha qaarkood ciddi dheer marka qofkii marka ciddidii qabaanaa markaasu ciddidii ku dhegsanaa ciddidiisa xataa waa zuur iyo kadib ciddidii caadiga ahayd maaha qaarkood marka waa jebaysaa ilaa qofka hadduu shaqaynayo wuxu waa jebayaan mogta waa soo qaadayaa koollow gadaa marka hoolladiiu ku dhejinaan haddana iskula xiraa waxaasoo dhib ah bal fiiri shaydaanka u geynaya waxaan waa fi suuratan waa suura mushawaho foolxun waa haddaad aragto laakiin dadkii haddana shaydaankaa tusaayo waxaas marka gaaladaa ku wareerto galbeedkaas weliba qofku wuxuu u nool yahay ma fahamsanaa qof macaasidii ku taraakumtay waaye shayaadiin iyo jinni unbaa ku dhex jiraan qofkii noocaas ahaabaa haddana dhaqankiisa yaa lasoo koobiyeynaa halkan isagoo yaalaad imaaneen dukaanaa la furay iyadoo la dhahayaad maqlaysaa waxaas iyo waxaas gadayna timaha iyo cidiyaha iyo waxaas iyo marka waxda dadkii sameynayeyba ay ku dhib qabaan qaarkood oo qarashka ugu badan mar laga hadlaayey yaa waxaa la yidhi haweenka qaarkood boqolkiiba lixdan lacag haweenka shaqeeyo galbeedka boqolkiiba lixdan lacagta ay helaan waxay ku bixiyaan waxaas jirkoodun bay dib ugu laabataan sittiin fi lmia wax meel kama dhigtaan waalid kama walwaalaan ay ku qabsadaan male kaaska warran qofka ku dayda marka dhintay oo baktiyey waay qofka waxaas camal ku dayanayo qof noolba ma laakiin qofkaan arkin hadda waxay leeyihiin wax weyne uu u malaynaa marka in ilbaxnimo baa uga baaqatay buu u malaynayaa waayahay marka inaan afartan laga tegin intaasuu marka wuxuu ka dhigay inta ugu badan waa afartankaas firada marka intaanan ka bixin fasaluu sameeyey abushaama halkan oo wuxuu yidhi faslun fi ma yufcalu bilmayiti min hadihi اlkhisaal alatii hiya min alfitra wama madaa kana min axkaami اlxayi wuxuu leeyahay qofka nool sunnada laga rabo waa sheegnay meydka dhintay ka waran haddii meydka maalan ciddidii asagoo ku baxa ciddiyihii oo ku baxow dhintay qofkii waa la dhaqaa timihii hoosaa ku baxay ma laga xiiri karaa timaha hoose ciddiyihii ma laga jaraa shaaribadiiaa aada ugu baxay ma la gaagaabin karaa mas'aladaasu fasal ka dhigtay adugu wuxuu yidhi qaala abubakr bnu lmundir ikhtalafuu fi lakhdi min shacri lmayiti wa adfaarihi ciddiyaha iyo tinta meydka ma la qaadi karaa waa isku khilaafeen buu yihi farawaynaa can sacdi bni malikin waa sacdi bni abi waqaas anahu akhada caanata mayitin meyd timihiisa hoose ayuu xiiray ka qaaday wa qaala bihi saciid bnu jubayr na sidaasuu ku tegay wa kaana alxasanu albasriyu wa bakru bnu cabdillaahi almusaniy yaquulaani labadaa taabici yu'khadu min shacrihi wa adfaarihi waa la qaadaa qaala alawsaaciyu fi ladfaari tuqasu idaa daalat hadday dheeraato ayb walaa yumasu gayru dalika waxaan ciddi ahaynna la taaban maayo wa qaala axmedu waisxaaq fi shacri waاdufuri waxay yidhaahdeen yu'khadu waa la qabana waa la jaraa idaa kaana faaxishan si xun hadday u dheer tahay wa kariha moxamed ibnu siriin akhda caanati lmeyiti waa kahda ibnu siriin wabihi qaala maalikuna saasuu ku tegey wa kariha maalikun taqliima adfaari lmeyiti ciddiyaha in laga jarana waa kahday maalik qaala abu bakrin hada axabu ilaya ibnulmundir wuxuu yidhi anu inaan la taabaninaa ila fiican aan jecelahay ad marka khilaafow sheegay soo ma arkaysa bayhaqi sunanulkabiirka xasanulbasri ibnu siriin wixii laga wariyo sheegay annahumaa qaalaa inay dhaheen laa yujazu lahu shacrun walaa yuqlamu lahu dufurun riwaayo kale waa xasan tinna laga jari maayo cidina laga gaabin maayo wa ruwiya can sacdi bni abi waqaas annahu gasla mayitan fadacaa bimuusan sakiin iyo ken buu yidhi wafii riwaayatin anahu jaza caanata mayitin timaha hoos waa ka xiiray wa ruwiya can caa-ishata annahaa qaalat waxay tihi calaama tanusuuna mayita mayitakum ayb ay tusarixuuna shacrahu meydka maxaa tintiisa u shanlaynaysaanay tiri wa kaanahaa karihat dalika idaa surixa bimishtin dayiqi اlasnaan marka hadday caaishana waxay leedahay maxaad meydka shanlo ilkaheedu ay cariiri yihiin maxaa ugu shanlaynaysaan manaad maxaa laga timaa soo gogo-ayaan marka inaan tinta la qaadin meydkaad moodaa caaisha inay iyadu qowlkeeda saas laga fahmayo qaala shaaficiyu imaamu shaafici marka wuxuu yidhi fi lmukhtasar yani kamaa fi lmukhtasar ayb wa min asxaabina man ra'aa xalqa الshacri wa taqliima الdufri wa minhum man lam yarahu asxaabteenna wuxuu leeyahy waa isku khilaafeen kuwana waa arkeen kuwana ma arkeen qaala اlmusaniyu wa tarkuhu acjabu ilaya in laga taga ani ila haboon buu yidhi liannahu yasiiru ilaa bilan can qaliil waa iska baaba-a mayd tintaas waa iska baaba-e wanas'alu اllaha khayra dalika almasiir yani shay bishay yudkar waa iska baaba-a markuu yihi markaasuu yihi ilaahay waxaan weydiisanaynaa meeshaas loo ahaanayo khayrkeeda annagaba waa baaba-aynaa moogtahay qaala saaxibu taqriib wa qaala shaaficiyu fi kitaabi gasli اlmeyit wuxuu yihi meydka dhaqidiisa waidaa faraguu min jihaazihi diyaargarayntiisa markay dhammeeyaan fain kaana calaa badanihi wa fii caanatihi shacarun hadday tahay famin annaasi man kariha akhdahu canhu wa minhum man rakhasa fiihi walam yara ba'san an yaxliqahu aw yajuzahu biljalmi wayaأkudu min shaaribihi wayuqalimu min adfaarihi wayasnacu bihi bacda almowti ma kana fitraة fi اlxayaati walaa ya'hudu min shacri ra'sihi walaa lixyatihi gerka iyo ti madaxa la taaban maayo inta kale laakiin timaha hoose iyo wau qaadaa saasuu yidhi ayb oo meydkii marka in laga waxayn karo alimaamu shaafici saasuu tilmaamay lianna dalika inamaa yu'khadu ziinatan aw nusukan waayo labadaa gerka wuxuu leeyahy waxaa loo qaadaa iyo madaxa yani waxyaabahaasaan ujeedaa waxaa loo qaadaa ziino ama camal qala wqad ukira min alikhtilaafi fi xalqi shacri wajazi dufri bacda lmowti fi kitaabi اljanaa-isi wuxuu ku sheegaa waqad dakara ma dakarahu haahuna aduu meelahaas marka sidaas khilaafkaas baa ku jira ayb saaxibu taqriib marka wuxuu yihi waljawaabu fiihi yakruju calaa qowleyni baa ayaa ugu baxayaa ma yukaraju calaa qowleyni faman ajaazahu qala lianahu min asbaabi الnadaafa wqad jacalahu rasuulu lahi sal l slm min alfitra fahuwa qiyaasu ma yustacmalu fi lmeyit mima yarjicu ilaa macna anadaafati faama xalqu shacri ra'si falaysa linadaafa tinta marka lagaagaabinayo nadaafad maaha iyada laakiin tinta hoose iyo cidiyaha nadaafad waay meydkana marka in la nadiifiyo waa fiican tahay aduu marka hadalkaas fasalkaas waa ku yar dheeraaday khulaasadiisuna uun sidaasaa ka baxaysa hda آkirه والlه أعلم وصلى الله وsلم على نبيinا محمد